إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa la baahiyey sawirada gaari cabdibile ah oo maleeshiyaadka bangaraaf looga gubay weerar xalay ay kusoo qaadeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyadoo faahfaahin laga helayo xasuuq ay u geysteen dad rayid ah wiil dhallinyaro ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka la wareegay gacankuhaynta deegaanka masagaway ee gobolka galgaduud ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay duqeymo la beegsaday fariisimo askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen magaalada muqdisho dab khasaare kala duwan geystay ayaa ka kacay qeybo ka mid a suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ciidamo etoobiyaan ah ayaa soo galay deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimayo maamulka somalilan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inay doonayso inay isku fidiso dalalka ku yaala qaaradda afrika iyo guud ahaan caalamka guddiga maareynta fatahaadaha ee walaayaadka islaamiga ah ayaa soo bandhigay waxqabadkiisa kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka kuuya barow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran rag ka tirsan guutada madaafiicda ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goordhow tiro madaafiica ku garaacay saldhig ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin magaalada bacadweyne ee gobolka mudug khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka soo gaaray ciidamada madaafiicda lagu garaacay ugu yaraan hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii ku sugnaa saldhigga madaafiicda lala beegsaday ayaa ku dhintay halka halka sidoo kalena ay saddex kale ku dhaawacmeen ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada bacadweyne ayaana waxaa soo food saaray cabsi iyo argagax xoogan duqeyntan ayaana kusoo aadeysa xilli ciidamada dowladda federaalka oo ay shalay isaga farxadeen magaalada camaara ee gobolka mudug waxaa la baahiyey sawirada gaari cabdibile ah oo maleeshiyaadka bangaraaf ee ay tababaratay dowladda maraykanka looga gubay weerar xalay ay kusoo qaadeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyadoo faahfaahin dheeraada laga helayo xasuuq ay u geysteen dad rayid ah wararkaas waxaa ka waramaya mubaarag cumar aad baad u mahadsantahay hashim wararka naga soo gaaraya deegaanka ugunji ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe ay halkaasi kusoo duuleen ciidamo maraykan iyo kuwa bangaraafta ah ay maraykanku ku adeegto halkaas oo ay dhibaato ugu geysteen dad shacab ah ciidamadan amerikaanka iyo kuwa soomaalida uu maraykanka ku ugaarto ee bangaraafta ayaa qalqalgeliyey dadka deegaanka xilli ay hurdaayeen iyagoona rabay inay halkaasi ka geystaan dhibaato daran inta la huba ku dhawaad shar ruux ayay ku direen weerarkan wuxuushnimada ah ee lagu gumaaday dadkan shacabka ah ciidamadan elbushaadi rabay deegaanka ayaa hal mar ka war helay weerar ugu yimid rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona dagaal kala hortegay amerikaanka iyo dabadhilifyadooda rasaas muddo kooban socotay kadib ayaan isaga cararay deegaanka ciidamadii hubanta ahaa ee soo duulay kuwaas oo laga gubay hal gaari cabdibile ah iyagoona dhabarka loo saariyey khasaare baaxad leh aroortii hore ee saakay dadkii gaaray goobta ay xasuuqa ka geysteen ciidamadan ayaa wareysatay idaacadda islaamiga alfurqaan iyagoona ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen ugu horeyn aabbaha dhalay mid ka mid ah raggii lagu xasuuqay beeraha oo lagu magacaabo maxamed xasan ayaa ka waramay dilka loo geystay wiilkiisa isagoona ummadda u baaqay inay iska dhiciyaan shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo dabadhilifyadooda magacayda maxamed xasan a la yidhahda cabdiqaadir maxamed oo barxad joog oo gaalad maaragtaa iskasiyo maaragtaa si naxariis dar usiiyona iskasila joog ay u baaqiyeen madax midgoonka kasoo keen ayaa had maaragtaa midkoodii aan qaadu hayna iyagoo shan ah wiilaad gashaa ku jiray ha wiil ani aan tabiyaaajoog marka waxaway salaadan ay waxay yeeleen madax kasoo ka dhammaan intay meel isku keeneen marka markii soo jabeen ay waxay yeeleen ilmiyo meesha joogaan barxada joogaan soo mara kuna dhejiya yeeleen xabada marka si bareer ah loo laayay haa si bareer ah kaasoo hawl racaan iyo kaa kaleenka weerta ah dhammaan dal kubata meel buu ku dhiyaa xabad la marsiyo nin nin biniaadama shan xabad inta lagu kortaaga lagu dhablaa baasi lagu sheekay ka waran labaatan iyo afar xab qofay ku tumeen si ugu yara shan xabad shacabka buu udhisay ay marka naxariis miyaa waxaad bani aadamna miya wejigii la-aan ku taabsananaay waxaad baaq u dhiraa gaalada inay iska dhacyaan gaalada inay iska dhacyaan waa kana mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo lagu magacaabo muxidiin axmed mukhtaar ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay jeesteen ciidamadan huwanta ahaa anay macnaha waxaa ani gaaladii oo jirtayo macnaha hanaag qaw waxaa dhacday inay macnaha saas macnaha ay horta maxabad mujid ah ay wada dhigtaan si bareen ah shan ruuxa haddaan haynaa shan ruuxa haddaan haynaa shan ruux waa laba wiil oo reer laba wiil oo reer bukliya ah iyo na saddex wiil oo reer degaal ah maxaa loo dilay dadkaas dadkaas macnaha waxaa loo dilay hanaag dadkiisaa loo dilay gaalada markii ay dabtay dadkaasi jeesteen dad muslimiin ahay lahaayeen dad muslimiin ahay lahaayeen oo beer iyo dhalsidooda iyo meel liiwankii ahaye ka socodsi bareeraa loo laayay wallaahi arrinkaas waxaa u aragnaa arrin aad iyo aad u folxun aan u aragnaa arrin aad iyo aad u folxun ha rulligeed ma dhicin macnaha waxawaaye qofka dulsoo jabacda macnaha inuu sii bareeraa macnaha een dabeen u lahay macnaha waxawaaye meel ka dhac weyn waaye si xun aan u aragnaa taas arrin fo- aad iyo aad u folxun waaye wallaahi waxaan leenahay horta marka hore horta ilaahay macnaha een intii macnaha dadkaas ay ka dhinteen inuu ilaahay macnaha qaboodis geliyo dad kaloo lamaadna macnaha waxawaaye waxaa ilaahay ay bariyana sida ay hadda u jabeen oo kale si ka daran inuu ilaahay jabiyo sidoo kale waxaa isaguna ka hadlay goobajooge ka ag dhabaa goobta ay dhibaatadu ka dhacday
yidhaahdaan
waxaana soo weerartee jabkoodii baa nin masaakiina xoola dhaqataa beerleeya iyo dad oo meel ay soo qateen intay soo ururiyeen saacabad madaxda dhacay waa xaraaq dadkiisa oo gaarigooda baktigoodii iyo waxoodii markay arkeen oo diyaaradu ay ku daadgureeyeen baktigiisii waa xaraaq dartiisa dadka beerleeda iyo xoola dhaqatada ku keeneen ay madaxda dib ugu keen kadib waxay u tageen dad oo shacab ah oo masaakiin ah oo qaar lug daajinaayo qaarna oonayso liin weerjinayo waa dhowr beera kasoo dhufteen shan qof hal beer isku wad keeneen dhammaantooda waxay ku sameeyeen qof waliba mid waxaa lagu dhuftay toban iyo kowa baalood midna labaatan baalood midka ugu yar waxay ku dhuftay shan baalood nimankan cidow ilaahay waaye hadda dadkan oo sahaartaan loo laayay waxaa hadda ku dhuftay maraykan mustadiinka waa la socdaan laakiin waxaa tuugtay dadka maraykan wa aa ciidanka maraykan waa waxaa tuugtay guryahooda baaluutooyinka lahaaya maraykan wa marka muslimiinta waxaa leeyahay nimankan laiska celiyo oo lala dagaalamo meel waliba ay joogaan saasa ugu baada haddii kale mar waliba saana dadka u dulminayaan
si kastaba ciidamada maraykanka iyo caloosha ushaqaystayaasha soomaalida ee uu ku adeegto maraykanka ayaa sidan oo kale horey isugu dayey inay dhibaatooyin ka geystaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka dhowaan ay ahayd markii weerar sidan oo kale ay kusoo qaadeen deegaanka mubaarak balse fashil iyo guuldaro ay kala kulmeen weerarkii xalay fashilmay ay gunji kusoo qaadeen ciidamada amerikaanka iyo kuwa bangaraafka ayaana qayb ka ah weerarada qarashkatuurnimada ah ee ay ku doonayaan inay ku carqaladeeyaan amniga ka jira wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab wiil dhallinyaro ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa habeen hore lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdirasaaq maxamed cabdulle waxaana wiilka haleeshay rasaas oo furay ruux hubaysan dilkan ayaa si gaar ah kaga dhacay xaafadda kuushin waxaana wiilka la dilay asigoo saaran mootobajaaj maraysay isla xaafadda aan soo sheegnay ninkan dilka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay xuseen muuse caruush ciidanka booliska dowladda federaalka ee jooga magaaladaas ayaana sheegay in ay gacanta ku dhigeen ninkan sida ku xusan war qoraal ah oo lagu baahiyey baraha internetka dhacdadan ayaa saameynteeda laga dareemayaa magaalada beledweyne waxaana arrintana qayb ka tahay amni xumada ay dareemayaan bulshada ku nool magaaladaas dilal badan ayaa horey uga dhacay magaalada beledweyne waana meel ay ku loolamayaan maamulo isdiidan oo ka mid ah dowladda federaalka kuwaas oo mid weliba uu doonaya inuu kan kale meesha ka saaro ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka la wareegay gacan ku-haynta deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud xilli shalay ciidamada dowladda federaalka oo isaga firxadeen deegaanka camaara ee gobolka mudug wararkaas iyo warar kaloo ku aadan howlgallo kala duwan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka banaadir waxaa ka waramaya maxamed cali aadan haashim aroornimadii hore ee saakay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku-heynta deegaanka masagawaay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay deegaankaas kadib markii ay halkaasi isaga firxadeen askartii dowladda federaalka ciidanka ku sugnaa deegaanka masagawaay oo wadnaha farta ku hayay islamarkaana ka baqayay weeraro xoogan oo uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay waxay iyagoo aan xabad kush ka siinin isaga firxadeen deegaanka masagawaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana la wareegay fariisimihii askarta dowladda federaalka iyo guud ahaan deegaanka markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen masagawaay waxa ay halkaasi ku dileen mid ka mid a askarta dowladda federaalka oo ay ka carareen ciidamadii firxadka ahaa sidoo kale waxay mujaahidiinta al-shabaab nolosha ku qabteen askari kale oo ka tirsan isla dowladda federaalka waxaa intaa dheer in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii ay la wareegeen deegaanka masagawaay ay furteen dhammaan zaadkii iyo sahaydii askarta dowladda federaalka u tiilay saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka shalay ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen gacan kuhaynta deegaanka camaara ee koonfurta gobolka mudug ciidamada dowladda federaalka ayaa gelinkii dambe ee shalay isaga firxaday deegaanka camaara sababa la xiriira cabsi weyn oo ay ka qabeen weeraro uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab war rasmi ah oo shalay ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey in ciidanka mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen gacan kuhaynta deegaanka camaara ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bilihii janawari iyo febraayo la wareegay deegaanada caad shabeelow iyo qaycad oo ka wada tirsan gobolka mudug halkaasoo askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaad kale ay la wareegeen iyagoo taageero dhanka cirka ah ka helaya dowladda maraykanka tani ayaa ka dhigan qalqal aada u xoogan oo soo food saaray ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan furimaha wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo mudug iyagoo qaar ka mid a deegaanada ay halkaasi kaga sugan yihiin askarta dowladda federaalka iminka laga dareemayo qoobgariir ay ka qaadeen firxadka ay sameynayaan askarta dowladda federaalka baqdinta iyo walwalka soo wajahay ciidamada dowladda federaalka ayaa laga dareemayaa dhammaan gobolada mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe waxaana la soconnaa in goboladaasi ay ka dhaceen dagaalo aada u qaraar oo dowladda federaalka looga dilay boqolaal askari arrinkaas oo dhabarjab iyo murugo ku ah dowladda federaalka maadaama ay dagaaladaasi ku weysay ciidamo ay in muddo ah u soo xashidinaysay si ay ula dagaalanto ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadkaas haddii aan intaa uga gudubno la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanada masagawa iyo camaara geesta kale waxa ay mujaahidiintu xalay saqdi dhexe madaafiic ku garaaceen xarumo ay dowladda federaalka ku leedahay gudaha magaalada muqdisho sida xarunta habar khadiijo oo ah taliska sirdoonka ee dowladda federaalka iyo xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda ilaa iyo hadda lama xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha rasmiga ah ee dowladda federaalka kasoo gaaray duqeymahaasi xalay lagu beegsaday xarumaheeda isla muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen xaafadda jidcakaaro ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cali maxamed nuur dab khasaare kala duwan geystay ayaa ka kacay qeybo ka mid a suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa faahfaahinaya dab xoogan oo geystay khasaare hantiyeed iyo mid nafeed ayaa ka kacay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn magaalada muqdisho dabkan ayaa gaar ahaan waxa uu ka kacay meesha loo yaqaano cabdilashideeya waxaana dabkaasi uu khasaare hantiyeed oo baaxad leh kasoo gaaray ganacsatadii halka ku ganacsanaysay halka uu ku nafaayey hal qof qaar ka mid ah ganacsatada ayaa arrimahaasi ka hadlaya
labayo toban saac iyo bar xilligaa ay ku beegan tahay ayaan halkaan imaaday markii aan imaadana aniga hadda dhanka aan ganacsiga ku leeyahay culays kamuusan jirin dhanka oo ka jira ayaan u soo gurmannay wallaahi khasaarahan khasaare la soo koobi kara maahan dhib badan ayaa dhacay culays badan ayaa dhacay dad badan oo walaal ayaa ku hanti beelay waxaan leenahay ilaahay ha idiin boogadhayo ilaahayna wixii idinka baaba'ay wax ka qayr badan ha idin siiya ayaan leenahay magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya gubashada guryaha iyo goobaha ganacsiga oo u dhacaya siyaabo kala duwan ciidamo etoobiyaan ah ayaa soo galay deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan waxaa ka warramaya cabdiraxmaan beder ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaanada dhaa xuduud baynaadka uu dhulka soomaali galbeed la wadeega gobolka waqooyi galbeed soomaaliya wararka ayaa sheegaya in kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya la soo dhoobay gobolada sool togdheer iyo cayna waxaana ay gudaha u galeen deegaanada dhaa xuduud baynaadka deegaano badan oo ka tirsan deegaanada uu gacanta ku haya maamul goboleedka somalilan ayaa waxaa kusii qulqulaya gawaarida dagaalka ee xabashida ethoobiya ciidamada xabashida ayaa la sheegaa inay kasoo galeen dhanka gobolka doolow soomaali galbeed waxaanay u gudbeen buuhoodle iyo qeybo ka mid a sool sarkaal ka tirsan maamulka khaatuum ee fadhigiisu yahay magaalada laascaanood ayaa xaqiijiyey in ciidamada ethoobiya ay soo gaadheen deegaanada s s c iyagoo xoojinaya maleeshiyaadka maamulka muuse biixi waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay qaar ka mid ah magaalooyinka dhaca gobolada waqooyi ka taagnaa xiisad colaadeed oo isku horfadhiyaan maamulada somalilan iyo midka khaatumo waxaana dhacay muddooyinkii tegay dagaallo xoogan oo aan waxba laysku reeban
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inay dooneyso inay isku fidiso dalalka dhaca qaaradda afrika iyo guud ahaan caalamka cabdifataax faarax ayaa ka warramaya
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeedinayay xerada turkisom ee magaalada muqdisho oo tababar loogu soo xirayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa si cad u sheegay in dagaalka uu kula jiro mujaahidiinta al-shabaab uu yahay dagaal caalami ah oo isaga iyo dowladiisaba ay dunidu usoo wakiisheen xilligana aysan dhankooda suuragal ka ahayn inay gudan waayaan howsha ay u hayaan shisheeyaha xasan sheekh maxamuud isagoo wata hadaljeedintiisa ayaa waxa uu walwal ka muujiyey in shabaabku aanay soomaaliya ku ekayn ayna doonayaan in dunida inteeda kale u gudbaan sida dalalka dariska la ah soomaaliya
la dagaalanka argagixisada waa mas-uuliyad qaran waana mas-uuliyad caalami ah li'anna argagixisadu mushkiladeedu kuma eka oo keliya dalkeenna dariskay rabtaa inay baabi'iso gobolka aan ku noolnahay geeska afrikay rabtaa inay baabi'iso afrikay rabtaa inay baabi'iso caalamkana inay u sii gudubto ayay rabtaa suurtagal ma aha ummad ahaanna karaamo iyo sharaf nooma aha inaan noqonno god mugdi ah oo madow oo ay ka soo fulfulaan balaayadu madaxweynaha dowladda federaalka ayaa xilliga uu khudbadda ka jeedinayay xerada turkisom ee magaalada muqdisho waxaa la arkayey isagoo ay mar kale gacantu u duuban tahay lamana oga waxa kaga dhacay si kastaba xasan sheekh ayaa ku fashilmay dagaalka uu ku iclaamiyey mujaahidiinta kadib markii dib loo doortay dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhammaaday kumanaan ciidamo ay soo tababareen dowladaha itoobiya turkiga ugandha iyo masar tan iyo markii ay itoobiya ku dhawaaqday in la siiyey qeyb ka mida badda soomaaliya ayaa xasan sheekh waxa uu ku celcelinayey in damaca itoobiya uu dhaliyey kumanaan dad ah inay ku biiraan safka mujaahidiinta isagoona si cad u muujiyey intaasi ay dhib ku tahay dowladiisa iyo dalalka kenya iyo itoobiya oo dhul ka haysta ummadda soomaaliyeed
guddiga fatahaadaha ee walaayaadka islaamiga ah ayaa soo bandhigay waxqabadkiisa kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka kunye barrow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose warbixin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeyo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta iyo xubnaha guddiga qaarkood wulaad culimo odayaal dhaqameedyo ganacsato iyo dadyow kale oo ka mid ah qaybaha bulshada munaasabadan ayaa waxaa si maqal iyo muuqaal ah loogu soo bandhigay howlqabadka guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo qaybo kala duwan isugu jira waxaana munaasabadda laga jeediyey kelimaad kala duwan kuwaas oo aad caawa inta ka dhiman kula socon doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah maadaama halkay munaasabadu ka dhacday ay ahayd wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa kelimadii ugu horreysay qaatay waaliga gobolka shabeellaha hoose sheekh cabdusamed abu cabdiraxmaan isagoo soo dhoweeyey ka qaybgalayaasha munaasabadda oo meelo kala duwan isaga kala yimid axibati fillaah haddee insha allah tacaala waxaan rabaa wax kala ma ahe dadka duyuufta ah ee qiimaha badan ee walaalaha ah ee safaro badan ka yimi inaan gacmo furan ku soo dhoweyno axibatanaa duyuufu alxafli ahlan bikum fii ardikum ahlan wasahla nuraxibukum calaa sadrin raxiibin wadaa xaqun lakum naqla wacaqla nuxibukum liajli illaahi xaqan wanudhiruhu lakum qowla waficla qawaaniin alculuuji falaa nuriidu fatamat shircatii sidqan wacdla nujaahidu fii sabiili illaahi dowman wanabdulu ruuxana farcan waaslaa tacaalow yaa banii qowmii tacaalow tacaalow fabdulu larwaaxa badlaa wakunuu lijihaadi lahu fidaa'an liannahu saara fardan laysa nafla intaasi kadib waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey afhayeenka guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh xasan yacquub cali wuxuuna soo bandhigay waxqabadkii ay sameeyeen
intaa marka haddii macluumadii la keenay waxaa la bilaabay shaqadii in la qabto kadibna waxaa bilowday barnaamijkii samatibixinta haddii dadkii biyuhu ay galeen dadka inaan biyaha kala baxano goobahoodii loogu tago ayaga iyo agabkooda raashinkii ayagu lahaayeen wixii baaqi u ahaa meeshii u yaalay wixii la heli karo wixii biyaha qaaday ma ahaa caruurtoodii in biyihii lagala soo baxo oo yani bannaanka la keeno meelaha taagaga ah iyo meelaha aan faydaanaadka gaarin in aan la tagno oo halkaa la gaarsiiyo macnaa biyaha laga bixiyo ayaa inoogu xigtay daabulkaas marka uu suuro galay waxaa bilowday marka wixii ay u baahanaayeen oo ay ugu horeyso noloshii raashinkii dadka waxaa la siinayey raashinna waa la siinayey ciddii suurogeli weyse in raashin la gaarsiiyo lacag ayaa la siinaya dhulka dee dhoob uu ahaa baabuurta ma tabafuraynin waxaa la bixinaya meelaha qaar tamar waxaa la bixinaya bacaha roobka waxaa la bixinaya marakaneecada meelaha qaar waxay nasiib u heleen in waxyaabo kale loogu daro maacuun markii dadka la dejiyey raashin la siiyey daway u baahdeen waxaa dhacday marka daaweyn in dhakhaatiirtii walaayaadka ay dadka dhex kacaan ay dhex fadhiistaan ay daaweeyaan marka walaay walaayahaan umaana kala qaadin si guud baan insha allahu usoo qaadnay robabka waxaa ka dhashay waxaa weeyaan cayayaan kanaaca ka dhalatay waxaa loo baahday dadkii in lagala dagaalamo kanaacada waxaa la qabanqaabiyey fariiq magaalooyinka buufiya iyaduna waxay ahayd qayb kale oo gurmadka ka mid ah intaa marka waxay ahaayeen biyihii iyo fatahaadii iyo jawaabteedii gurmadkii ku aadanaa ayuu ahaa sababkaa usoo bandhigaynana waa xisaab celin wey marka maadaama kharashkiina aad ku bixiseen mujtamacii iyo mujaahidiinta intooda kale idinku aad naa'ib ka tihiin maanta waa feedbacki xisaab celintii waay macanaa sababka loo soo bandhigayo waxaa weeye xisaab celintii waay waxaad noo dhiibteen haddaan gudi nahay meesha aan gelinay itus iyo taabsii baa la yidhi waa kuwan macna sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaabba sheekh maxamed abu usaama wuxuuna faahfaahin ka bixiyey qaybo kale oo ka mid ah howlqabadka guddiga laakiin webigii isaga ahaa ee jubba la dhihi jiray ama shabelle shabeellada webigii shabeelle dhaawac iyo damage adaga gaaray daamijkii gaarayna runtii wuxuu noqday waxaan indhaha laga laaban karin waxaan la fiirin karin maxaa yeelay wax allaaliyi wixii ribuud lagu sheegi jiray ama difaacu webiga lahaa waa baaba biyaha hal mitir iyo siddeetan iyo shan ay ka kor mareen dhulkii oo dhan waa xaaqeen webigii waxaa ka leexday webiye isaga la eg yaa ka leexday waa kuwa dadka barakiciyey wax allaaliyi wixii farow ku yaalla way go-een dadkii markay wixii beerteen hadda nin walba gadaaluu fiirinaya wuxuu leeyahay biyo ma ku soo daray webiga hadduu biyo ku soo daro waxba uma yaalaan macnaha gurigii shalay uu ku soo noqday uu dhoobtay waxba uguma jiraan aafadii shalay unbaa haddana sidii iyada ahayd u taaga saarfeyaa lagu soo sameeyey waa la soo maray waa la arkay laba jeeraa lagu noqday oo saarfey loo diray labadii jeer markii la tegey oo la arkay yaa waxaa soo baxday marka wax la fiirsadaa inaydan jirin farihii hadda markii la soo arkay haddana tirakoobkan xilligii la soo samaynayay faraha la taargadgareeyey keliya oo lasoo fiiriyey markii la damcay shaqaha la qabto shaqadii shaqo ka weynaa timid waxaa imaatay furtii haddii la xidho aarjinihii ku xigay ee biyaha dul mareenna uu furan yahay waxba kuuma joogaan fartaan aad xirtay ka wareeganaan intay ka baxayan haddana waxaa la dhahay marka haddana aarjini hala dhigo webigii aarjini webi la dhigaayana haddee dadkii kasoo shaqaynaya waa garan karaane culayska uu leeyahay iyo maalka ku baxay iyo xaalkiisa nin walba waa fahmi karaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qasnadiisa waa weyn tahay ilaahay baanan ka rajaynaynaa fatxi insha allahu tacaala idan waxay noqotay marka shaqada iyada walaalayaal in loo qumo mar labaadaa la is-imtixaamay sidaa hadda maqlayseenba oo shaqadaa anigii iyo rag kaleba loo diray shaqadii iyada ahayd annagu waa guda galnay toddobadii bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo shan waxayna ka bilaabatay wilaayada jubbooyinka waxaan gelinay qalab kiro ah oo webiga lagu xidhaayo hadda shaqadu waxay ka socotaa degmada kamsuumo galbeedkeeda way ka socotaa degmada jilib galbeedkeedana way ka socotaa bu-aala galbeed iyo bariba waa ka socotaa meesha la yidhaahdo salaglana galbeed iyo bariba waa ka socotaa intaas waxaan ugu talagalnay qoladaas dhankaaja hadda ka soo bilowday inay soo socdaan ayna webiga u soo socdaan dhanka saako qolo kalena halkan bu-aalan ka gelino dhanka saako way u socdaan kuwana bu-aalan ka bilowno dhanka jiribay u socdaan kuwana jiribaan ka bilowno dhanka saako way u socdaan si la isaga hortaga macnaha ilaa iyo hadda shan iyo tobankaas beri siddeetan iyo shan farood iyo soddon iyo labo faaf faafka waxaa la dhahaa webiga meeshii uu kor maray ayaa lagu guulaystay in la xidho sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgoye oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaabba ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimadda kaga aadan isagoo u mahad celiyey martidii ka soo qayb gashay intaas kadib kelmadeyda koowaad waxay noqonaysaa mahadcelin waxaan u mahadcelinaa marka ugu horraysa allah subxaanahu wa tacaala qof kastoo annaga naga mid ah wuxuu dareemi karaa filinkaad aragteen waa la soo jarjaray saacaduu ahaa waxqabadkana saacad wax lagu soo koobi kara ma ahayn hal su-aal aan idiin weydiiyo dowladda suudaan wuxuu dagaal ku socdaa dhowr bilood soo maaha suudaan ma awooddaa dadkeeda inay wax u qabato maya ma awoodda labaatan sano jihaadkeena jiraa i m f word bank w f b cidday nagu leh ma leh soo saas ma ahan waxaan rabaa inaan isdareensiino hawshaan hawl ay xarako qabatay ma aha hawl ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qabtay waayo lain shakartum la asiidannakum awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaanu mahadinaynaa amiirka markuu go-aankan qaatay kadib asaa iska bilaabay kow inuu tiisa ka jaro askartiisa ka jaro wax inay runka tahay asaa iska bilaabay soo ma ogidin waxaan qaadana waaba ogtihiin soo maaha saa u dawada danyarnahay munaasabadan oo uu guddiga gurmad ka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo bandhigayay waxqabadkiisa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale caawa ayaana idiin soo gudbin doonaa codadkii ay jeediyeen inshaa allah warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga hel furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa